waa mahadsanta qadar arrintaasi shay badan buu kolley sharciga xaq buu u leeyahay qofka inuu banaanbax ay sameeyaan oo siba hadda siduu ku wada ninkii ahay raila odinga marka waa sharciga buu u ogol yahay hase yeeshee qaabka iyo nidaamka ee dee wax burburiska loo sameynayo sida hadda xaafadda islii oo dad badan xoolahooda la dhacay iyo waxyaalahaas sharciga waxuu ka leeyahay waa qalad weeyaan oo arrin sax e ma aha marka lama dhihi karo si kastaba arrinta arrin qalad waaye oo arrin qalad waaye lama dhihi karo waa loo ogolyahay qofku inuu banaanbax sameeyo laakiin dee wuu ka badbadinayaa siduu hadda uu raila samaynayo waa kabadbadis moogtahay iyo arrin maaragtay aan munaasab aan u ahayn wadanka kolley qaladkan haddana waxaan saaraya dowladda maayo waxaa loo baahnay dee qofku markuu madaxweyne noqdo ninka mucaaradkaa iyo ninka mucaaradka ba asaga madaxweyne u ah inuu dee dhegeysto baa maaragtay meesha ku jirtay waxaad moodaa marka madaxweyneha naftigiisa in loo gurbaantumayo ninka madaxweyne ku-xigeenka uu gurbaantumayo uu leeyahay werir ninkan ma keeni kartid manoo keeni kartid ninkaan soo galaya maaha ma las dhihi karaa maadaama natiijadii doorashadii lagu murmay ay go-aan ka gaartay maxkamadda sare ee wadanka raila weli kuma uusan qanacsanaa go-aanka maxkamadda oo ay ruuto madaxweynaha ugu aqoonsatay muxuu isagu sidaan u sameynaya kuma qanacsano maxkamaddii dhan buu ka horjeeda uu leeya maxkamad ee tuugay waa dad maarata sax aanan ahayn saas ayuu maaragtay ninka uu raila uu leeyahay kuma qanacsanin maxkamadda ayuu leeyahay lakiin markii hore wuxuu dha waan ixtiraameynaa waan xushmadayneynaa maxkamadda go-aankii gaartay ilaa waa maxkamad oo sharci ah hase ahaatee muddo kadibna dee wuu soo laba kaclayey marka waa laba kaclayn arrintaani kulley kamana marna ee wadamo kale ee dibadaha in maaragtay ay ku lug leeyihiin labada dhinacbu ha marka maxay ahayd in uu sameeyo raila
raila inuu waxay ahayd dee shabciga uu iska noqdo nin maaragtay wadani ah oo dee shanta sanood dambe dee uu sugo saasaa maaragtay ku habbooneed ee ku qurux badneed waagii hore waxaa ku qurux badneed dee inuu kuurihiisa maaragtay uu ilaashado oo si aan maaragtay dhicitaanka uu sheega loo dhicin wixiisa u ilaashado asaga kolley ka seexday sida hadda dadka kenyaanka ay ku cambaaraynayaan waxaa weeyaan maadaama madaxweynihii hore oo wadanka uu asaga la jiray wuxuu dhahay dee wada madaxweynihiiba hadduu ila jiro seen kuuro ku weyn karaa waagii hore waa la dheci jiray dowladda ay dheci jirtay hadda ciddi dhecaysa ma lahan ha
madaxweyne ruuto maxaay tahay inuu sameeyo oo looga doonayaa si amniga wadanka iyo dhaqaalaha wadanka uusan u burburin madaxweynaha waxaa laga doonayaa in maaragtay kolley asaga go-aan buu qaatay wax aan u ogole raila ma lahan kuurihii sharcigii maaragtay wixii dhanba dhinaceygii soo mareen madaxweynihii waddanka aniga waaye ninkii doonaya inuu banaanbax mudaharaad sameeyo wuu fasaxan yuu dhahay laakiinse fasaxii ma ahan fasax sax oo intii la baxa mudaharaad la sameeyo guryihii lagu laabanayo ma ahan de waa barakicin waa digaal waa fowdo waa waxaa weeyaan dee dadkii oona shaqaysan karin de mudaharaad waxaa la doonaya mogta in meel la fasaxa oo la furo dadkii meeshii ay aadaan railana taas ma doonaya raila wuxuu leeyahay anigu waxaan doonaya ninkan tuuge e idhacay inaan kursiga ka qaado oon meesha madaxtooyada ugu taga state house aan kursiga sidiisa ka saaro
ma kula tahay in madaxweyne ruuto ay tahay inuu sidii madaxweynihii ka horeeyey oo ay dhacday murankii doorashadii kii inuu ninkan la hadlo oo la fariisto oo wadahadal in la bilaabo si xal loo helo kolley hadalka marka horena waan ku bilaabay ruuto wuxuu yidhaahday aniga arrintaas ma doonaayi wax aan u ogolahay raila odinga ma lahan oo cad kanna wuxuu dhahay ninka waa tuugo kursigii wuu dhacay waddankiina dhaqaalihii baa burbursan raashiinkii baa kacay shidaalkii baa kacay marka waxaan doonayaa inaan ninkan kursigii aan meeshuu joogay ugu tagon xoog kaga saaro qaanuunka iyo sharciga wadanka muxuu muxuu dhigayaa maadaama sharcigii aad adigu baratay sharciga muxuu yahay taasi qalad waaye inaad daadid nin madaxweyne lasoo doortay kursigan ka qaada taasi waa treson waa arrin u maarata raila lagu xiri karo laakiin dee kolley maadaama raila uu yahay de raila oo waa nin maaragtay intaasoo sano waa nin oday e waa nin intaasoo milyan oo qof ay soo dooratay dee dowladdiina waxay fiirinaysaa naxariis badan iyo maaragtay iyo ka warwareegasho badan bay samaynaysaa oo arintaas arin hadda lagu xiri karo oo sidii hadda uu ninka dariska anaga museveni uu ku samayn jiray ninkii macaaradka wadankaas waa wixii lagu samayn lahay laakiin kumuuna sameynin oo waxaad moodaa in uu leeyahay dimuqraasi baa wadankan jiraa ee u kaadi yacni wuxuu doonaya ha sameeyo markuu soo aado ha laga ceeriyo oo tiyagas ha ha lala dhaco oo maaragta dee boolisti buu maarata loo adeegsanayo maarata boolisti shaqadiina qabsado oo security aparatusku oo ziyaaradka maarata arrimaha gudaha interiaga iyo dee booliiska howshaas waa howl booliista u taala siba booliiska ninka u weyn ee commanderka ka ee magaalada nairobi xataa ma ahan booliista ninka ka koreeya ma ahan